Dallada caafimaad oo ah dallada ay ku midaysan yihiin Bahda Caafimaadka Dalka ayaa waxaa magaalada Baydhabo kulan uga qabatay dhakhaatiirta ka howlgashada isbitaalada magaalada. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay madaxda xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay, ururka dhakhaatiirta koonfur galbeed iyo guud ahaan dhakhaatiirta kala duwan ee isbitaalada. Qaar ka mid ah dhakhaatiirtii ka qayb galay kulanka ayaa soo dhoweeyay dallada iyagoona sheegay inay la shaqayn doonaan.
Runtii aad ayaan usoo dhoweynayaa caafimaad in ay Baydhabo timaado markii ugu horreysay ayadoo nagala shaqeynayso arrimo badan oo maxay tood caafimaadka ku saabsan gaar ahaan isbitaalada gaarka loo leeyahay arrintaasoo ah inay nagala shaqeyso capacity building ama aqoonta shaqaalaha caafimaadka isbitaalka inay kor u qaado waxaan rajeynayaa isbitaalada brifadka oo dhan inay garab istaagi doonaan caafimaad enterprise iyo qolada kale leero b s b h oo kuliyaba ka shaqeeyaan horumarinta adeegyada caafimaadka guud ahaan soomaaliya haddii aan waleersiin kutaabada caafimaad wali waaye barnaamij gaar ah oo siiyow taageera dhanka caafimaadka gaarka la leeyahay haddii waligeeka muhiimada daarna ay shirkow lama qaybo iyo qiimahaasna loo ku hadalaayo horumarinta adeegyada caafimaadka shaqada ama registrationada isbitaalada cusub ama xarumaha gaarka la leeyahay haddii ay tahay farmasi haddii ay tahay isbitaal haddii ay tahay xarumaha leer talaankuuriyad haqiiqatan adiwana ana civil society deegaanada ku shaqeeyo walidaan dhawaayane barnaamijkan oo markaasi kulumahayaan ama meel lahaa isu partnership iyo isleeyo isbitaalada gaar kalan lahay magaalada Tanbaydhaba taasna waliba dhaliyaasi inay meel lahaa isu midnimadaas la hela inay caafimaadka kor lan qaada runtii midnimada waliba waa quwax yalo kala badan ku hela wal badan oo muhiim ah deegaanka ya meel lahaa isu la korre wali qayb kunagadaas inay oo siyaasadda heerka siyaasadda la dejiyo deegaanka inay ku qayb qaadada wasaarado karabta fiyan iska kaaladan iyo barnaamijyada iyo maaragta hadhawaayaan waan idan ka faraxsano saaxiibadeena anadee siin tababar kunta oo ninka dareer daahfurkun oo maadaama gobolada kale la saaday gobolkan koonfur galbeedna gobolkii hata ninka dambeeya hata hata lafooqod wali hadhawaayaan maadaama bareefadadii isbitaalada bareefadka unaana
dhanka kale gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta gobolka koonfur galbeed soomaaliya doctor cabdiqani cali yare ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay hay-ad qabanayso runtiigeeg waliba martaniigaaha bahda caafimaad caafimaadna waxyaabaha ay qowdaayaan waliba nin ku hadlay master maxamed oo coordinator show ah waxyaabaha ay qowdaayaan waliba wal oo muhiiman eh private hospitalska iyo meelaraa'isa dhammaan bahda caafimaadka waxyaabay kulahada qowdayaan waliba training intii lan sameeya ama capacity building shaqaalaha caafimaadka lan sameeyey saas oo kale waliba sameeyeynaahan strategic plan iyo business plan dalladan ujeedada loo asaasay waxaa ugu horeysa in maaragtay ay mideyso caafimaad gaarka loo leeyahay sector privateka sidoo kale inay maaragtay tababaro iyo capacity building iyo ma u sameyso branding ama xayeysiino sidoo kale waa inay aqoontooda kor u qaado sharciye iyo maaragtay health policina kala shaqeyso dalladan waxay ka shaqeysaa dhammaan soomaaliya oo dhan xarumo waxay ku leedahay gaalkacyo iyo kismaayo iyo xamar haddaba markii ugu horreysay baydhabo inaan oo maaragtay xafladan quruxda badan u qabano bahda bareefta gaarka loo leeyahay